halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waa maalin jimco ah siddeedda bisha oktoobar sannadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijkeenna duhurnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadan doonno ciyaar dhaqameedka saarka saarku wuxuu ukala baxaa laba qodob sidii loo yaqaanaba saar lugeed saar la yidhaahdo oo d oo iladha iyo mas oo gabdhaha heesaan gabdhuhuna docdaasay kasoo joogsadaan ragguna docbu ka joogsadaa waa la ciyaara
ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka laba saxafi oo u kala dhashay dalalka ruushka iyo filibiin ayaa jimcaha maanta ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace price ee sanadkan taas oo ay ku muteysteen halganka xorriyadda hadalka ee dalalkooda maria resa iyo dimitri moratof ayaa loo guddoonsiiyey abaalmarintan caalamiga ah ee nabadda kadib markii si dhiiranaan ku jirto ay ugu dagaalameen xorriyatolqoolka dalalkooda brit race anderson oo ka mid ah madaxda guddiga nobel ee dalka norway ayaa sheegtay in labadani wariye aysan matalayn keliya dalalkooda balse ay sidoo kale wakiil ka yihiin dhammaan suxufiyiinta caalamka ee u taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda bay tiri waa markii ugu horreysay ee ay saxafiyiin ku guulaystaan abaalmarintan nabadda tan iyo sannadka kun iyo sagaal boqol shan iyo soddonkii markaas oo ay ku guulaysatay carol van osietsiski oo ahayd wariye jarmal ah wadahadaladii u dhexeeyey iiraan iyo sacuudiga ayaa maraya marxaladda isu soo dhowaasho aad u wanaagsan ah sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada bayruud khamiistii iiraan iyo sacuudi carabiya oo ah dalalka uga awoodda badan shiicada iyo sunniga bariga dhex ayaa ahaa kuwo iska soo horjeeda sannado badan iyaga oo kala taageera dhinacyada ku dagaalamaya yemen sacuudiga anirahde suuriya iyo meelo kale waxaana xiriirkooda uu go-ay sanadka labada kun lix iyo tobankii wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amiir faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in dowladdiisu ay bishii hore wadahadallo toos ah la yeelatay dowladda cusub ee iiraan taasoo qayb ka ahayd hanaan wadahadal oo la bilaabay horaantii sanadkan si loo yareeyo xiisadda u dhexaysa labada waddan warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad nagala socoteenna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo diyaariya soona jeedinaya cabdisalaam salas
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayaari idilkiima meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta v o a barnaamijka dhaqanka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa saarka oo ka mid ah cayaaro dhaqameedka soomaalida oo si weyn looga cayaaro koonfurta soomaaliya gaar ahaan dhulka loo yaqaano waamada waxaana caan ku ah saarka beelaha degaanada hoostaga dhulkaasi haatan loo yaqaano jubbaland waa maxay saarku sidaasi u qaybsamaa barnaamijka sooyaalka ayaan maanta ku baran doonaa barnaamijka haddii rabbi idmu waxaa marti ku ah aadan dhuubow xuseen oo ah waayu joog ku xeel dheer cayaar dhaqameedka saarka ugu horeyn aadan ku soo dhawaaw barnaamijka bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa aadan dhuubow xuseen saarku wuxuu u kala baxaa laba qodob sidii loo yaqaanaba saar lugeed saar la yidhaahdo oo d oo iladha iyo mas oo gabdhaha heesaan gabdhuhuna docdaasay kasoo joogsadaan ragguna docbu ka joogsadaa waa la ciyaara midana waa la wareejiyaa oo saasa loo wareejiyaa oo saasa loo wareejiyaa qolana xaggaasay saas oga soo waxaynaysaa oo bacdi wax la yidhahdo or wax la yidhahda la qaadaa orta markaa kan wuu ammaanayaa qabiilkaasuu ammaanaya marka qoladii aroosa keentay iyo qoladii gabadha laga guursanayay baa is ammaanaya yaa la ammaanaya gabadhii baa la ammaanayaa wiilkii baa la ammaanayaa reerkii gabadha laga qaadanaya waa la ammaanayaa docdaasa ammaanta u badanaysaa waa tahay dad badanaa jiro oo saarka maqal oo ku yahay oo aniga aan qayb ka ahay oo inaad barto aan dabcan aan diyaar u ahay waxaa ii sharaxdaa in dhulka sida gaarka ah looga ciyaaro ciyaarahan saarka dhulkaa sida waamada iyo gada iyo meelaha badan ee meel meesh meeshii adiga miiga ahoo mi reer miiga u dagoo dhan dawada meelay ka ahaataba waa laga ciyaaraa saarkaas reer miigaa ku badan hataa sida dalka aan joogno kenya oo kale dadka miiga jooga oo kale saarka waa la ciyaaraa meel alla meesha miiga ee oo xoola xoola dhaqatada ay joogto inta xoolo dhaqatada ee dadka reer baadiyaa lahaa marka waa ciyaaraha sidii magaalooyinka kubadda ay ciyaanlaarka uga ciyaaraan oo kale iyo ayagana uga ciyaaraan saarka habeenkii gabdhaha aabahood ayagoo diidan yihiin yaa docda intii laga soo galo guriga ayaa muxuu ahaa afka loo dhaweynhayaa walaalay saar baan kaaga baahanaya ilakeen baan lahayaa docday ka baxaysaa aabihii hooyadii baa laska qarinhayaa saarkii baa la tegahayaa sidaasaa saarka lagu soo ciyaarhayaa war gabadhii xalay yaa xagee aaday saarkay aaday meesha sidaas saarka laiskugu keenaa gabdhaha iyo dhalinyarada iyo gabdhaha dhalinyarada barbaarta ah barbaarta iyo dhalinyarada oo ragga ama gabdhaha sidaasay marka ku weritoona xilli xilliga la jiif qaado la saaxanahay oo kale xilligaasaa la baxaya hasaawo iyo shukaansi dadban waayo ah marka qolo waxay u baxayaan daawasho iyo sidii ciyaartii qaxootiya meelaha magaalooyinka oo kale oo kale iyo ciyaaraha qaybna maogta way ciyaaraan qaybna way daawadaan qolays daawashay u kacayaan waa la daawanayaa qolana way ciyaarayaan hadhow kala dararka oo kale ninbu qofku fimilkiisa ayoo jeclaa wuu la sanqaadayaa wuu la sishaabo wuu la hasaawahaya shugansiga oo fursad hele fursad kale waay halkaasuu jaanis ka helaya jaanis buu ka helaya halkaa waa tahay aadan dhibow waqtiyada ugu badan ee cayaaraha saarka iyo bulshada soomaalida ama deegaanka marka isku soo baxaan waa goorma xilliga oo ricli roobaadka ah barwaaqada lagu jiro ee roobka intuu dhaca la barwaaqoobo iyo xilliga lasoo gadoomo oo xooluhu ay fiican yihiin waktiga abaarta cid is arkaysa mal nin walba waa iloobahaya waxaas kuleel baa dhacahayo nin walba wixii uu hayay baa gacmaha u galahayo wixaasoo wuu hanay xilliga intuu roobka dhaca dhulka u barwaaqoobo xoolaha intay dararaan caanaha laga maalo ilahyaa alka xilligaasaa isku imaada hanuun waa tahay n aadanow saarka waxaad ku sheegta laba laba qaybood inuu yahay oo kala baxo n mid ka mida bal qaabka u dhacaya bal tusaale ahaan saar lugeedka bal noogu dhufo saar lugeedka waa midka la wareejiyo ah saar lugeedka waa midka how howey marka qaybtaas markii hooy hooy allahayo geela iyo waxaa lagu soo ammaanayaa gabdhaha iyo fimilkii gabadha dhalay iyo hooyadii iyo aabihii iyo gabadhii dhammaan waa la ammaanaya ah marka midkaas waa kaas sawirlugeed baa ladhaha waa midka saa loo weejiyo marka koox gaara oo dabcan jilaayaal miyaa jiro oo looga dambeeya ciyaarta ha way jiraan dadka wuu kala yaqaanaa ciyaarta dadka aad buu ciyaarta kala yaqaanaa hebel oo kale hanoo dabraa la dhihi markii lagu qurxinayo kuwana lugta dheg kuwana way dafreenhayaan hebel iyo hebel labadaa qof iyo labadaa qof loo daayaa ladahayaa ah kii yar hale war kan naga daa kon ka bixiya meesha qaybtan qayb taqaantaa jirto kuwa lagu farxayaa jiro markay imaadaan oo la dhahaya wallahi hebel iyo hebel maanta imaadaan guryaha markii la dhiso oo waxaa la samaynaya fimilkan ree hebel iyo fimilkan ree hebel maanta ree hebel hebel baa guryo kala dhisanayo guri guri hori waayo si aad a loo dhisahayaa hararaha kor loo qaadaya kor baa loo qayaa du markaa dufulada dhaladaa laga saaraya waxaa la dhahayaa marka gurigan hala fuulo ninka marka lama xiraya marka lama xira guriga dushiisa ku ciyaaraya saasaa laskaga saarayaa markuu lugta ku dhufto inuu lasoo samraxo dhulka dhuftaa la rabaa dhulka usoo dhaco oo sidaas marka la dhaho lagu qoslon baa laga laga doonaya naagaha waxay sameynayaan darimadii oon xirnayn ayuu dusha ka fuulaya dufuladii dusha ka fuulaya haye xaggaa lagaga soo ordaya dagdagdag ma qabsanaya marka gacmihiisa saa uu kor iskaga hayo iyo guriga dhalad ka fulahaya wuu ku ciyaaraya marka wuu ka degahaya maanta ree hebel bukur baa ku jirtay wallaahi gurigood waa la fuulay iyo guriga waa la fuuli waaye meeshaas ka soo baxaysaa oo guriga cabirkiisaaba cayaarta lagu qiimeynaya waayahay waxaa jirto marka qaar aan arkay dad isdhibaateeyey oo muddo isla dhacay oo dhaawacyo badan ku yaalaan waa goorma xilliga qofka saas ku dhibaatayn karo maxaase sababta ugu weyn ee qofka markaa in una muddo isla dhaco soo cayaar uun matalaya u keeni karta maxay taha saarka saar lugeed sarmooyaha la yidhaahda ee gacmaha laga ciyaaro ninka ciyaaraya gabar uu jecel yahay baa ku jirto saarkaas nin kale marka u qaadaysaa nin kale ay u qaadaysaa kii uu jeclaana dib buu ka jiraa waa garta wuu kusoo meel wuu ku dhacayaa wuu foorarsanhayaa waxoogaa marka warrinkan hala saarasa waxbaa la dhahayaa wixii baa waxaa la dhehaya markaa n n marka waa laga celina warkaa sug sug sug sug adiga waa- waxoogaa yar joog gabadhuu jeclaay oo goobta ku jirto ayaa is laga reebayaa markaa unbuu bilaawo la baxayaa Hay.
asaga jirkiisa unbuu la dhici la dhici la dhici xoogaa midaasna waxoogaa jaahilnima ku jirto hay jacayl baa keenaya waxaas jacaylka waa jecel waayahay hay marka sidaasaa keento tooriyaha aad aragtay iyo waxaas adigu gabar u jeclaabaa ninkaas saarka u qaadis ama si xisad laho asaga uu jecel yahay baa saarka loogu qaada aad iyo aad si uu jecel yahay qofka marka u qiironaya Ah, waa qarinaya.
waayahay marka asagoo bilaaw la baxo ah, xoogaa in la dhawo ninka hebelaa maanta eh, bilaaw la baxay oo wuu isla dhacaydaasna wuu ka- wuu- joodkiisa saasa oye waa qaab kaloo magac sameyna
ilaahay ninkaas Wa- waayahay aada nabow waxaad ka warbixisaa in cayaartan n saar n gacmeedka ah ama saar mooyaha ah n qaabka loo cayaaraa qaabka loo ciyaaro waa qaabkan kuu sheegay waxaa loo ciyaaraa qaab wana waa kala duwan yihiin labada- laba saar soo maaha kuwa saarka kuwa waxaa loo ciyaaraa sacma gacmaha las dhacaa waa kuwa alla gabdhaha hees hayaan wey
waa gartay waad mahadsan tahay n dhulkan waamada wuxuu ka mid yahay deegaanada soomaalida ee dhaqanka weli aada uu uga jiro n waxaad ii sheegtaa marka wiilka barbaarka ah ee cayaar yaqaanka ah ee baahida u qabo gabadhii uu jecla ama mid kamid a gabdhaha deegaanka qaabkeeba uu fariintiisa u gudbin jiray cayaaraha saarka wuu yar macnaha wuxuu dhihi jiray wuu asaa isa sharxi jiray wuxuu dhihi jiray asaga unbaa ishabaanayo sidii uu in loo dhaha u rabaa isagaa b- warbixin jiray marka u hore noloshiisa uu ka sheekeynaya waxbuu ka sheekeynaya Ah, marka walba saa saa ahoo saa saa iyo saa iyo dhahuu dhihi jiray waxbaa asaga uu soo qaadanayo iyuu oo gabay ahoo yar goobta kusoo iyuu goobta soo gelaya Haye.
gabdhihi halkii bay ka qabanayaan marka halkii bay kasii wadanayaan waa la jiibinaya waa laga jiibinaya waa gartay marka gabdhihii marka iyo gabdhihii iyo wiilashii adigu jacaylkii baa halka ka cadowdmi habeenkii waxaa waa la banaan baxayaa waa la dheereenhayaa saarka meel fog baa la tegahayaa caawa rigtaa lagu haynhayaa marka- markii lasoo kalayoynhayo gabar walba mid familkeedaha baa soo hoyinhayo oo inuu mid kale dadka doc uga baxaa laga baqayaa qaabka sidaas waa waa tahay gabadha soomaalida ah ee barbaarka ah ee ka qayb gasho een goobta iyo cayaaro ka dhacayeen n soo looma arkin inay wax ceeba tahay mase in dhaqanka waa arrin caadi ku ah oo maya maya ceeb maaha ceeb kama aha ceeb degaa waa dhaqanka iyo hidaha weeye waaba deegaanka laga cimaaraa saar baa la yihahdaa waxaaba waxaa weeye waaba waaba markii meelaha aroosyada iyo diimanka iyo saarlugeed baa la ciyaaraa habeenkii markii la gaarana waxaaba la ciyaaraa casaradii iyo maqribadii waxa hore waa saarlugeed baa laga ciyaaraa markii habeenkii la gaarana dhallinyaradaaba isku baxdo oo isku baanaan dhallinyaradaasa saarka oo saar gacmeedka ah oo saas laoo yaa gabdhaha ay heesayaan baa yaa dhufanaya.
yaa ku dhufanaya waa yahay marka ceeb loo ceeb ma waanta saar baa la ciyaaray xalay saarka waa ciyaarhay wallaahi wiilka hebele si fiican buu ciyaaray gabadha hebleeda wallaahi heble see u qaaday saarka qaabkana layleh waa qab ammaan ah haa oo gabadhii looga baran karo bulshada qaybteeda kale magac bay leelinaysaa waayahay aadan dhibu waa mahadsan tahay qaabka xasuustan ku geliya ralli noqo n waxaad ka warbixisa aadanow n wiilka barbaarka ah oo markaa goobta wacdara ka dhigo qiimaha iyo wanaagga uu lahaa markaa ninka marba sideed iyo toban sano haduuba gaaro wuu isqaamaysa moogta wixii intaa ka dambeeyo dee gabdho familkiisa buu la jaan qaadaya jaceylkiisa halkaas ku adudmaya waa gartay haddee nin magaalo ma aha telefoonna ma haysto wax u kaagto aababkaas wax kulli ma jiraan gabadhi markaa saararkaas in laisku arko darteed way horta saarko inta badan waxa loo aduudo waa goobta keliya oo fariinta loo gudbin karay
sida telefoonyada fariinta laiskugu gudbiyo oo kale ah falaa laisku arko wey laiskugu imaado bulshada ay isugu imaato dhalan dhalinta ama bilcaanta ha dumarka ha ahaado ama maxaa ahaato ragga ha ahaado Ah, dhalinta meesha iskugu imaato wey halka jaceylkooda uu ka aduudmo wey halka maxaan ku rahdaa waryaa maanta hebel xalis wuxuu heesta sidii loo yeelaya ma arkeysa sidii loo ammaanaya ma arkeysa sidii hebel eh, hebel mid midka isgoy baa mid baa isgooda hayo oo asagoon ma- xa- xalay waxba loo qabanin yaa meesha iska soo baxay oo cayaarta ku fashilmay
kuwana waa aad bay muxuu aha xiisadooda ukacaysaa oo laa hebel xalay eh, asagoo aad aad musmadayso inuu dadka ka yar sarreeyo uu soo baxaya Eh, marka gabadh gabdhahana midkay hanuun la wadaan ay qalbada ka raacsan yihiin bay heestana u siyaadiyaan ay u siyaadiyaan kaa marka waa isinasinanayaan oo waa- wax us ahayn baba laga dhigi waa gartay wiilka dhibanaha ah oo garoonka ku fashilmo ee bulshada maxay u aqoonsan jirtay markaa oo bilaa ahlaawurka ah ma ahe baliisyada dee dadku waa iska reer miye aqoonsi weyn ma jireen laakiin hebel waa waa lagu sheekeystaa oo meelaha unbaa lagu marmari oo waa lagu sheekeysanoo barbaar maaha والله هبل ما انت سهل يا ولا حالي سو ما اركيسين وسو والله قشوح سنه انا صحيح بو ماشي كسو بحي وحباس الله waa tahay cayaara marka la cayaarayo in dadku way isxushaan oo in qofka soo cayaarayo qof buu taabsadaa oo kaale ku dhahaa qofka la cayaar yaqaana oo kale qaabkaas halka ma leeyahay ها وليه qofka eh, hebel iyo hebel iyo hebel kuwa ku- markii saa bulshada ay u tugan tahay kuwa uu soo qabsanhayaayo uu la soo gelaya Qabsanaya.
waa kuwa oo isyaqaano oo isciyaar yaqaan Aad iyo aad.
ciyaartaa famili kala gedisan leh Aad iyo aad.
haa way kala gedisan tahay in kastoo la wada ciyaarhayo eh, kooxba ciyaar bay taqaantaa nin intii la taqaantay buu soo soo wadanhaya kana intii la taqaan soo wadanaya kana asoo ciyaar yaqaana kana ciyaar yaqaana iyo iskusii ciyaarti u yaqaanin ciyaarta markaa inbaa isla taqaanto inna isla- inba- inna way isla oo taqaanto jaanta isla heli karto Ah, isla jaanqaadi karto si- si iskuulada lugta iyo cagta iyo gacmaha iyo codki iyo wax walba waa isleelaya xabadka iyo markay xudhayaan iyo kulli dhammaan inbaa isleheli waa tahay aadan dhiibo isla helaysaa marka ismarinayso waxay dhehaysaa eh, ayagaa soo qabsanaya isagoo furtaagayo saas laho sanayo kanka saas usoo qabanaya soo qordhufanaya marka inta ay ahayd baa isla- isla isla jaanqaadaysa intibaa saarka isla ciyaaraysa Adinu- inna ay ku fi- ku kalsoon yihiin oo gabdhahana xagga ay uga soo jeedaan oo isku hubaan oo kale ah.
koox kale oo gabdho ah in iyagoo kaleto isku hubaan Aad iyo aad.
oo is- is- hiddi iyo dhaqanka ay is yaqaanaan Aad iyo aad.
oo isfamil yaqaanaan oo markay heesayaan ilaa aftirkooda ay heesta marinayaan Aad iyo oo aad.
ammaanta ay halkaa ku marinayaan macnaha dhalashaana shaqaan ah dhalashadooda isaqaan Haye.
oo kaa sidaa wey waa gartay aadanu haddii aan dabcan een, su-aal kaftana ku weydiiyo een, yaraantaadii xilligii barbaarnimada iyo dhalinyarada aad ku jirtay raggii aad jecleed inay garoon kula cayaaraan ma xasuusan kartaa
haa rag badan baa ka xasuusan karaa yaa kamid a odayaashii hore oo saagaaga ah marka oo garoomada caanka Waxaan meeshan ka joogo waa yar yahay laakiin rag badan baa jira eh, rag fara badan baa jira oo- laakiin hadda meeshaan wax ka joogo male ma yaa rag yaa xasuusta xilligaa yareed garoomada khatarta ka ah gobolkaa deganeed yaa ka xasuustaa bismillah wax la wax hebel hebel dhihi karo maaha dadkaas dadkaas wax hebel hebel aan soo dhici karo aan soo xasuusan karo hadda oo mid iyo laba iyo saddex ma jiraan dadkaas waa dad aad igu dheer bay ahayeene Aad iyo aad.
wallaahi xasuustaas waa markaan hadda si noqdo si baan noqonaya
waayahay waxaan la soconaa in dhaqanka oo bulshada een, muhiim u yahay oo jiilka waxbari karo ay muhiim u tahay in bulshadaba dhaqankeeda ay ku dheganaato xilligan soomaaliya burbur baa ka dhacay soddon sanaa dabcan kala orod iyo qaxal ugu jiray n gobolkan waamada ama gede iyo dhulkan kale ee jubbooyinka weli cayaarihii ma ka jiraan haa way ka jiraan ciyaaraha ciyaaraha way ka jiraan hadda way ka jiraan meel alla meeshii mii ahoo miinimo loo degan yahay ciyaarta way ka jirtaa xilliga xilli roobeedka ee barwaaqada lagu jiro ha mar kasta waa waa la ciyaaraa sidii hore ma xoog badan yihiin haa waa la haa way xoog badan yihiin, waa la ciyaaraa Ciyaa- ciyaaraha meel alla meeshii barwaaqo ka jirta markay barwaaqada jirto markay abaar jirtaa dee cid is arkaysa male nin walba waa isgii gees buu ismaqulsan yahay laakiin xilliga barwaaqadan haddee barwaaqaba dhacdo haddee wax kaloo lagu lagu shaaqo male xoolihii way iska dhegeen way iska daaqayaan dadki muxuu qabanayaa war ciyaar aan qabsano wey marka saarka aan qabsano laakiin sida qaalibka ah, saarmooyaha waxaa lagu leeyahay dhalinyarada iskale iyo habeenkii iyo saasaa la ciyaaraa waa tahay ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd dabcan dhaqanyaqaanka soomaalida ama jiilkan haatan een, ku dhashay een, dalka banaankiisa ama dalalka dariska ama caalam kale oo aan aqoonba dhaqankoodii maxay tahay fariinta u sheegi lahayd
farintaan u sheegi lahaa een, dhaqankeeni waa dhaqan iyo hiddaha waa dhaqanka hadda aan ka sheekeynayno dhaqankeeni ha ilaabin aan leenahay ilaabina oo dhaqankiina inayna ilaabin isku daya ha dhaqan bedelmina ha dhumina dadku maadaama magaalo lagu dhashay nin walbaba ama aabihii ama awowgii kasoo jood buu lahaa dhaqan buu lahaa ilaah kuma qaadata wuxuu leeyahay fimilo kala gedisan hidiraac buu leeyahay hidiraac buu leeyahay qofka hadduu hidihiisi ka dhumo oo dhaqankiisi ka dhumo oo mustaqbalka ulaha ka dhumo waxba may waxba yahu noqonaya marka waxaan leeyahay dadkaas dhaqankii hidihiina ha hilmaamina hataa dad waxaa jiro codka bedelanhayo oo codkii uu dhaqankii hidihiisi hore u lahaa markuu dhaqankii ka tago iska bedelmayo waxaas yaan la bedelin dadkii dadkiisii hala jaanqaado dadkiisii xasuus ha ku dhasho ha ka shaqeeya arrimihii hore ee lagu dhaqmi jira ha ka shaqeeyaan leen guud ahaan dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan axmed cabdisalaan salas tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga waxaan idinkaga tegayaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaam salas oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi xiisaha lahaa dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha aan ku bilowna ee dallad shirkada ah oo uu hogaamiyo dalka sacuudi carabiya ayaa iibsaday kooxda ka tirsan horyaalka premier leaga ee lagu magacaabo new castle khamiistii shalay taas oo soo afjartay wadaxaajoodka qaatay muddada dheer afar iyo toban bilood ka hor sanduuqa maalgashiga dadweynaha ee sacuudi carabiya ee loo soo gaabiyo p i f ayaa ka noqday dalab dhan saddex boqol iyo shan milyan oo geni oo u dhigantay in ka badan afar boqoloo milyan oo dollarka maraykanka ah si uu ugu iibsado kooxda ka dhisan waqooyi bari ee dalkaasi ingiriiska ee uu lahaa mike ashley kadib markii premier leaga uu ku guul daraystay inuu bixiyo ogolaanshaha sharci ee kala iibsiga kooxdan waxaana ugu dambayntii heshiiskani lagu dhawaaqay shalay kadib markii uu premier league xaqiijiyey in kooxda dhaqaale la'aanta la halgamaysay laga iibiyey dallad ka kooban shirkadaha p i f p c p iyo capital partners iyo r p sport iyo weliba media ayaa taageerayaashu waxa ay bilaabeen in ay ku damaashaadaan bannaanka garoonka kooxda newcastle ee st james bark sanduuqa maalgashiga sacuudi carabiya ee p i f waxa uu hoos tagaa dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan waxaana sanduuqaasi uu leeyahay hanti maaliyadeed oo madax bannaan oo gaaraysa ilaa iyo afar boqol iyo soddon bilyan oo dollar taas oo udubdhaxaad u ah qorshayaasha lagu bedelayo dhaqaalaha sacuudiga iyada oo la abuurayo dakhli iyo wax soo saar aanan ahayn kan shidaalka bayaan uu soo saaray yaasir al rumayaan oo ah maamulaha sanduuqa maalgashiga dadweynaha ee sacuudi carabiya ee p i f oo noqon doona guddoomiyaha newcastle united ayaa lagu sheegay in heshiiskan uu la macno yahay maalgelin muddo dheer ah si looga faa'iidaysto awoodda naadigani newcastle ayaa ka mid ah hadda kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi ingiriiska wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah xulka faransiiska ayaa gaaray faynalka koobka ueva nations league kadib markii ay xalay saddex gool iyo laba kaga badiyeen xulka beljum ciyaartaasi oo ka dhacday dalka talyaaniga waxaa qaybtii hore ay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo ay ku hogaaminaysay beljum waxaana u kala dheliyay ciyaaryahanada karasco iyo lukaku laakiin faransiiska ayaa soo rogaal celiyey qaybtii labaad ee ciyaarta kadib markii ay labadaasi gool ay ku bedeleen saddex gool waxaana goolasha u kala dhaliyey karim benzema imbabe iyo goolkii guusha oo dhammaadka ciyaarta uu keenay ciyaaryahan theo hernandes hadda waxa ay sidaasi ku gaareen fainalka waxaana ay la dheeli doonaan xulka sbain oo arbacadii laba gool iyo gool kaga soo badiyey xulka talyaaniga ciyaarihii kale ee dhacay xalay waxa ay ahaayeen isreebreebka koobka adduunka haddii aan soo koobno ama kuwoodii xiisaha lahaa aan soo qabanno waxaa ka mid ahaa dhinaca aasiya ciraaq iyo libnaan eber iyo eber ayay ku kala baxeen iiraan ayaa hal iyo eber kaga badisay xulka imaaraadka south kuriyana laba iyo hal ayay dirtay xulka syriya dhinaca qaaradda latin america haddii aan fiirino ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa xulka brazil oo guul ka soo hooyey ciyaartii uu la dheelay xulka venezuela waxaana ay kaga badiyeen saddex iyo hal uruguay iyo colombiya eber iyo eber ayay ku kala baxeen baraguay iyo argentinana sidaasi si la mid ah barbardhac goola la-aan ah ayay ciyaartoodii ku dhammaatay dhinaca qaaradda africa haddii aan eegno ciyaarihii dhacay tunisiya saddex iyo eber ayuu diray xulka mauritaniya zambiya waxaa ka badisay equatorial guinea oo dirtay laba gool iyo eber nigeria waxaa ka badisay kooxda qaranka ee jamhuuriyadda dhexe ee africa ruwanda iyo uganda hal iyo eber waxaa ku badisay xulka uganda maalina shan iyo eber ayay direen xulka dariska nala ah ee kenya maanta iyo caawana ciyaaro kale ayaa dhici doona na ciyaaraha dhici doonana intooda badan waa isreebreebka koobka adduunka dhinaca yurub ayayna u badnaan doonaan kuwa xiisaale haddii aan fiirino turkiga norway ayuu la ciyaari doonaa ruushka iyo slovakiyana waa ay is arki doonaan waxaa kaloo jirta ciyaar xiisaleh oo dhex mari doonta jarmalka iyo rumeniya halka armeniya ay la dheeli doonto iceland natiijooyinka ka soo baxa dhegeystayaal ciyaarahaasi waanu idinla soo socodsiin doonaa xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno nala dhegeysta heestan dabacsan heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey aniga oo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa soo saaray jamaal axmed cismaan tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo